Maamulka dowladda hoose ee degmada Guriceel ayaa sheegay in xaaladda amni ee magaalada ay tahay mid deggan, ganacsataduna ay si xor ah u wataan ganacsigooda. Guddoomiyaha amniga ee maamulka dowladda hoose, Bacadle Sheekh Xuseen, oo la hadlay warbaahinta, ayaa xusay in aysan jirin wax cabsi ah oo la xiriirta amniga, isla markaana bulshada iyo ganacsataduba ay si nabad ah ugu nool yihiin magaalada.
niho waa dareemi kartaa dee meel bulsho badan iyo magaalo intaasoo oo deegaan hoos timaado kiis ma laga weynaayo kiisaskaasna badanaa in waa laga hortagaa wixii markaas un dhacana ka dabatag iyo xalka gaariis aan ku samaynaa way iska jiraan kiisas yaroo iska fudfudoodo iska burcada iyo waxyaroo guryo u dhaca iyo waxyaroo taleefan wax noocaasa maahane ee wax kaloo bablikaalaho dhac iyo boob ah oo deegaankan ka jira ama laga yaqaano ama qaab mooryaannimo dad u shaqaysta deegaankan kama jiraan deegaan amnigiisa aad looga warqabo waaye xilli jaarna macnaa ciidamo qaas ah oo roondeeya oo taliska booliska iyo ciidamada nabad sugidda ee degmadaba intaba ay shaqeeyaan ayaa arrintaas ku howlan dee annaguna amni ahaan iyo maamul ahaanna dee waan aadaan iyo bulshada iyo ciidamada iyo iskugu xirannahay marka arrintaas waxaan u malaynayaa wax walbana dadku way arkaan niyo waa mahadsantaa niyo siisan kaamiradaas dadka ganacsatada oo laamiga afyaalaha degan dad badanna waan ka wacyigelina way ku xirteen dad badanna waxaan rajeynayaa waan ku maqannahay dhehen mar walbana waan kala hadlanaa oo sababtoo ah dee amniga iyo waxyaalaha kadiska u dhacaya ay siisan kaamirada ka qayb qaadataa ahaa wax qorshaana waa nooga yaalaanoo dee waxaan rabnaa haddeertaan qorshooyin badan oo magaalada horumarkeeda oo sida in tarloogya la dhigo iyo wadooyinka iyo howlahaas laga shaqeeyo waxyaalo badan baa maamulka oo u abdhiidgaraysantahoo rabaa inuu oo qabto marka insha allahu tacaala waa arki doontaa waxyaalo badan oo isbedela oo qurux badan insha allah qaarasata heer qunaceel sida aa u taxadari jirteen oo amnigiina aa uga shaqey jirteen dee oo aadina amniga iyo maamulka aa ula shaqey jirteen oo ku mahadsantihiin waxaan rajeynayaa in intii sii laba jibaartiin iyo dhammaan galmudug iyo soomaaliya dhan waxaan u rajeynayaa amni iyo waara iyo xasilooni waarta